barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban iyo hirarka efimiyada ee geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali com
jimco wanaagsan dhegaystiyaal waa shan iyo tobanka sebtembar sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aannu kaga hadli doonno xilligii fanka soomaalida uu soo gaaray magaalooyinka markii dambe waxaa soo degay qoomiyado badan carab nimanka yamanta u badan hindi soomaaliya canfara tankan muyuusigale magaalada waa laynaga horeeyey waxaa inaga horeeyey oo markaa waxaa lahaa heesa iyo muusicba nimanka hindida ee meesha joogay carabta ayaa waxayaguna lahaa sidoo kale waxaad maqli doontaan khalkhalkii muddooyinkii u dambeeyey ku yimid lacagta shilinka soomaaliga oo saameyn ku yeesha dhallinyarada qaar ee ka xoogsata gudaha magaalada boosaaso lacagtii anigu saameyn weyn bay nagu yeelatay marmarka qaar waaba anigaa isku wareerno alaabtii markaan qaadno dadkii waaba isdagaalnaa meelaa wax noolagu dira male meelaa wax noolagu tuuro male anigii sahal ma naqaano sidoo kalena waxa aad dhegaysan doontaan heesihii oo iyagana aan ka marnayn barnaamijka
ruuxii u qushucayo qararkiisa aan adarag adiga qiimaynaya jacaylku hadduu qof yahay ku dhisan jabi lahaa
waa tahay xubinta ciyaarahaadna waad dhegaysan doontaane marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan booliiska london ayaa la geeyey saldhigga tareennada dhulka hoostiisa mare halka laga raaca ee birson green kadib markii lasoo wariyey qarax halkaasi ka dhacay xilli aad u mashquul badan oo ay dadku shaqooyinkooda kusii jeedeen warbaahinta britain ayaa soo warinaysa in qaraxaasi uu dhaliyey isbuurasho ay ku dhaawacmeen dad rakaab ah waxaa kaloo warbaahintu ay sheegtay in dhaawaca dadka uu gubay holaca ka soo baxay qaraxa booliiska ayaa dhacdadan ula tacaalaya sidii ay tahay mid argagixiso
kuuriyada waqooyi ayaa gantaal kale ku riday hawada wadanka jabaan pentagon waxa ay sheegtay in gantaal nooca riddada dhexe oo balostikada ay kuuriyada waqooyi ka soo riday meel u dhow buntland kaasoo dulmaray hawada wadanka jabaan jasiiradda hakiyaadho kadibna wuxuu ku dhacay badda basifikada jabaan waxay si deg dega u cambaarisay gantaal ridistaasi gantaal rididan ayaa imaanaya maalmo uun kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay cunaqabateyn cusubi ku soo rogeen wadankaas waxay kuuriyada waqooyi ku hanjabteen cunaqabateyntaasi darteed uu maraykanka ka shallayn doono
mar kale ayaan dhegaystayaal idin leenahay duhur wanaagsan meel kastoo aad joogtaana markana kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ku dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta iyadoo toddobaadkana aanu kaga hadli doono xilligii uu fanka soomaalida soo gaaray magaalooyinka waxaana toddobaadkan magaalada boorama noogu soo diyaariyay waryaheena xaashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo toddobaad walba maalinta jimcaha ah wakhtiyadan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuu maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyay anigoo ah haashim sheekh cumar good waxaana inoogu marti ah abwaan ka dhiga jaamacadda camuud maadada dhaqanka iyo suugaanta islamarkaasina ah weriye ka howlgala idaacadda raadiyo hargeysa waa brofesor daahir maxamuud xaddi marka hore wuxuu sharaxaad ka bixinayaa abwaan xaddi sida soomaalidu u adeegsan jirtay suugaanta iyo kaalinta ay kaga jirtay dhaqanka bulshada soomaalida qodobkani sankaan kaga sheekaynayno waxa ku saabsan tahay xilligii uu fanka soomaalidu suugaanta ka mid ahi uu u yimiday mujtamaca reer magaalka markii hore mujtamaca xoola dhaqatada ah waxay ahayd suugaantu way ka duwanay marka aan isku eegno gabay geeraar guurow qasiidad iyo hees heesta waxa la yidhaahdo ayaa ka cusub heesta waxaa la- berigaa hore ma lahayn fanka soomaalida ee miyigu waxaa adiga jeer uu la tirinayay korkay dhibaata dhacdo maxaa dhacay abaar baa dhacay cudur baa dhacay dagaal baa dhacay dhul baa la isku leynaya waa wax dhacay yay ka hadlayeen reeraa islaayeen ammaanta xoolaha fardaha haweenka waxaa oo dhan baa laga hadlayay waa arrimaha dhaqandhaqaale ee xaaladda ay ku jiraan ninka eh, eh, hobalkiina wuxuu lahaa eh, kaalin muxtarima de wuxuuna ahaa suxufigii waana qoraa saxaafadii xilliga wax laysku tabin jireen taasay ahayd heerka dhacdooyinkana waxaasay ku xidhnaayeen haddaba fanka soomaalidu qaabkuu ugu soo gudbay dhanka magaalada abwaan markii magaaladu sabaysantay oo ugu horeysay waxaa la leeyahay magaalooyinka ugu horreeya dhulkan ah, geeska africa ka samaysmay saylac baa ugu horeysa ugu taariikh weyn halli aada weyn oo markii dambe waxaa soo degay qoomiyado badan carab oo nimanka yamanta u badan hindi soomaaliya canfara marka niman fankana inaga fankan mu- fankan muusigale magaalada waa laynaga horreeyey waxaa inaga horreeyey oo markaa ay- wala- waxaa lahaa heesa iyo muusicba nimanka hindida iyo meesha joogay carabtan ayaa lahay oo iyaguna lahaa markaa ninka cabdisinimo oo nin reer magaalo magaalo ku dhashay oo eh, gaadhina ka shaqaynayay wuxuu ahaa magaciisa laga garanayo nin bulshaawiya oo dadka ka qosliya gabadha kale ee u jeclaana gabadh aruusyada ka ciyaarta ciyaarahan reer magaalka ee jagacda ee jaaska u dhowdhow markaa fankii dhaantadii hirwadii wixii la ciyaari jiray waxa eh, sayliciga ayay u bedelantay caruusada laga ciyaaro lacag bayba ku qaadan jireen markaa cabdisalamo heesta wuxuu ka dhagaystay oo wuxuu lahaa jacayl waxay waxaan waxa kaa keenaya jacayl iyo dadaal nin fanka jecel buu noqday fanka hadduu jecel yahay heese hindiyaa jiray oo laxanka balwada uu ka soo minguuriyey heesa carabiga marka sidii loo qaadayay heestii mm, hindiga ahayd iyo caynkii isagoo ku jirto ayaa waxaa ku dhacday dhibaatada baabuurkii inuu ka jabo waxbaa ku dhacay marka dareen baa maaha iyadu wax dhacay oo abaar iyo maaha dagaalla maaha dareen Eh, gabay iyo heesba mid dareenka qofku weeyaan xaaladiisa uu dareemaya iyo midee uu- oo uu- uu waxay dhacay ga uu ka sheekaynaya dagaalkii dhacay dadkii laleeyay wixii sida warka news what happened marka kolleyba hadalku wuxuu leeyahay hees iyo gabayba hu yaa yidhi yaa hadlaya waxaa urigaa eegaysaa speakerku waa ayo iyuu la hadlayaa marka iminka oo hor jooga mase ma naftiisuunba la hadlaya cabdisinimo marka cabdisinimo baa hadlaya oo gabyaaga qoraaga isagaana heesaya laakiin waa waa mono naftiisuunba haddana la hadlaya ya naftiisa unba ka wakiila fariinta uu dirayay cabdisinimo maxay ahayd marka aad ereyadiisa sheeko ka dhigto si dhallinyaradu u fahmaan abwaan fariintu waxay tahay eema waan dhibaataysanahay gaari baa iga jabay meel cidlo ah waan samayn karay marka waxa weeye mushkiladba i haysataa waa gaariga waayo anigu gaarigani dhulka garaadka inta badan soconaya waa ilaa jabuuti wadadeedu waa adagtahay ilaa hadda wuxuu ii keenay shaqadaydan iyo ho- iyo hobigaygu way iska soo horjeedaan anigu waxaan jeclaa ragga farxaaninta ee boorama jooga inaan la qayilo dad kaloo reer magaalo reer ila- inaan la qayilo Een, inaan arkana dadkii waan waayey magaaladii boor waan u xiisay waxaase iga sii daray arrinta u weyn een u malaynayo waan garanaya wax iga keenee in ay aan is arki weynay gabadhii casayda quruxda badnayd ee khadiija aan arki waayo harkaa markaa siduu yidhi markaa afar beydoo kale ah bal wey hoy bal wey waxa ay baleeye mooyaan dareenka waxa iga keeneen ma garanayo bal wey hoy bal wey haddaan laga tegin waxa ay baleeye baabuur halkaasaa baabuurkii jabay iyo dhibta haysatay iyo cidlada iyo inta iyaa noqonaysa bal wey hoy bal wey waxa ay baleeye boorama booramadaan ka sheegaynaya inuu tagay saaxiibadii wixii oo dhanna gaarigani iyo shaqadani iyo een, ninkaygani sheekada badnaaye asxaabtii farxantii farxii male de gaarigu waa shaqo adag markaa booramana een, saas ree booramo idima ilaawine iyagaa sarifanaya la socda gaarigii inuu ka jabay niyadayna idinku hayay intaa idinkama maqnaadeen waxaase usii sheegtaa balwohe balwohe waxa ay beleeye beerguba jacaylkii iyaduna u yugubeen si ayna ogaan marka afartaa bayd oo sida uu u qoray eh, saciid cabdillaahi imaan buuggiisa elaysa sida uu bashiirna lasii turjumayo ayaa caddaynaysa haddaba waxaa samaysantay niman yaqaana kamankaa jiray nimankii kamanka yaqaanay nimankii sacabka tumayey iyo caynkaahee garaacayey iyo isagii hoosayey iyo wixii oo dhan ba isku yimid kooxdii oo saasuu idin noqday nin camira waxayba markaa sameeyeen meel hoose iska geli jireen oo la arkayno Eh, waxay sheegeen soleex iyo halka boorama dad hadiidaane badna inay soo dhaweeyeen dadkaa dhaweeyeba halkaaba ay ugu tumi jireen caroosyada ka iibi jireen saylac bay ka iibin jireen cadan bay ugu geyn jireen kasoo dhigi jireen ya markay baashi qaraxday yuun baaba ninkii lagu kacay ee uu sagaal boqol iyo afar iyo afartankii uu samaystay meel si meel lagu kulmo iyo kooxdii ugu hareysay fanka uu sameeyey forforki oo wadagii moogtahay xuseen aare iyo ay ku jiraan wixii la qoraa quluumahare muxuu hadal qayleeyahay ayuu cabdisina weye war waxaan iga qoro taarikh iga reeba taarikh inay noqotuu garanayo markaa ma waalan dhibaatana kuma dhicin cabdisina mooye meeshii uu fankiisii markuu hergalay ayuu waxa u tegay markii halkan uu isaga tegay hargeysa u tegay fifty fiftygiiba hargeysa wuxuu u tegay niman fanaaniin oo meeshaa jooga iyo qolo raadiyo hargeysa kaga shaqaysanaysa qoladii waxaa cabdiqarshi baan hanu arkay cabdiqarshi baa la kulmay markaa kontankiibu isagu isaga tegay etoobiya kontankii jabuuti u tegay abwaan heesihii iyo kooxihii fanka bilaabay wakhtigaasi aad sheegtay ee kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii bilowgiisa siday magaalooyinka soomaalida uga hana qaadeen ama marxaladaha ay soo mareen aad wax nooga sheegi kartaa afar iyo afartankii kooxdii ugu horeysay awda laga sameeyey waxaa risaaladii kala wareegay nimanka walaalaha hargeysa iyo afar iyo kontonkii la sameeyey markaa waxaa heesaha balwa uunbay soconaysa balwada unba soconaysa qaraabay ka hor idhaahda balwadii un weeyaan oo waxay qaateenu habcurintii iyo siduu u dhisayay u dhisayey heesta u dhisayey qaacidadii unbaa la qaatay qaacidada maxaa ka wadaa waa miisaanka balwada oo imika hees la micna waxay ahayd geeraar bay wakay geeraarkii oo laga dhigay hees weeyaan yaa balwaha geeraarku wuxuu noqdaa waa fuudhka la saaraa sideed ama kob iyo toban fuud haddaad mid kasta eegto heesaha belihii hore cabdisinimo ku bilaabay iyo kuwa kale walaala hargeysa oo dhan qaraamiga la yidhaha in la isku dardaro ciila iyo faysal cumar basheeg waxaa la sheega o dhan halkaad qoonta way qiqdaayo ya qofkaan arka waan ka qariya waxaad waaliftoo warkaa hel ka waantoobay waa waa loo noqon markaa nin baa la hadlaya oo yii waa anu jaadka waan iska daynaya ama sigaarkaan iska daynaya ya markaa wuxuu yidhi wallahi dee way adag tahay qofku markuu in badan xelo inuu iska daaye waaba la eeg inaad iska daysiya in kale waxaad waaliftoo warkaa hel ka waantoobay waa loo noqon markaa waxa weeyaan waa sideed ama koob iyo toban markaa balwadu oo hees u dhigan tahay miisaankaastay lahayd markaa waxaa timida heello waxaa la yidhahdo ayaa ku xigtay oo marxalada dambaa muusigna waya qurux badanayd oo meeladaasina waa kuwa idaacadda raadiyo hargeysa laga qaadayay kuwaana gurwenjira guduudo carwo ayaa qaada ilaahu naxarisee cabdillahi xuseen dabshid iyo cabdillaahi madhane fajax ayaa heesta sameeyey jawhariya luula taasoo dareen jacayl na uu ku jiro haddana qiiro wadaniya markaa ay yidhahdeen labadan heesta ay sameeyeen oo dee laxankiina waa loo qaadi jiro nimanka walaabta nimanka muusikaa hooga ilan jaahiljiinaya xoog male intaan jiifay wax dhan ma lay jaray jabay oo dilbis jeebka lay geli jawhariyaliuna jiirka igu yaalay alla jannooy aawadaa ma jiibsado xukuumadda ingiriisku markaa dadku way xili jirtay markaa qaar baa soo basaaso gabdhaha unbay laba gabdhood jawhariya luula loon jiray oo loo maray cadqaad iyo kuwaasaan u jeedna odayga la yidhaahdo yuusuf shaac xaaji aadan ayaa forty eightkii ayaa isaguna hees caynka dareenkaa tiriyey laakiinse markii ugu horeysay ninkaa odayga shan iyo kontonkii toddoba iyo kontonkii sideed iyo kontonkii markaa waxay heestaa imanaysa raggii oo dhan raadiyo muqdishaa la geeyey heesuhu markaa waxay imanayaan heesa laydhaha heesaha had iyo jeer oo qofku uu keeno ee laba qof ay wada qaadayaan ama qof kale qaadayo ee la yidhaahdo heello ayaa soo baxay lerik la yidhaahdo balwo heello hees miisaanka isbedelaya geeraarkii bay noqonayaan jiiftay noqonayaan saar bay noqonayaan ya badda saarka miisaankeeda waxaa ka mid ah heesta hiba qaadade ee cabdikariim jiirna uu sameeyey laxanka sabab kale madine damdamdam qafla waxaa lagu dhigaa qur-aan waa la akriyaa qowlkii baddaasay samid yihin badaha maansada heestaa timidle heesaha kuwa dambana jiiftaa laga keenaya saar baa laga keenaya sayilcigaa laga keenaya anigu sitaadkaa ka keenay sitaadka alla mulkow maaligow hana madoobin maalinta qiyaamaha waxa la bartoon bisil lahayn baray ka yeelan waa markaa markii heesuhu waa marka u horreysay markaasunbay haddana waxay isku bedelamayaan inuu koro oo waxa soo baxaya riwaayadaha markii ugu horreysay ee fan la sameeya fordigii within the forty iyo iyo iyo iyo ilaa fiftygii konton iyo toddobadii afartankii toddobada iyo tobankaa sano unbay unbay meeshaas balwo heello iyo riwaayadoo weli geeraarkii wixii socotay iyo balwada riwaayadana soo baxday riwaayadii u horreysana oo la soomaaliya dhigtana waxaa laga sameeyey jabuuti fanka qiimo weyn bay ku leedahay imikay urursaa markaa bulaale booram ayaa sameeyey waa riwaayadii u horeysana qaadi mawlaana laydhaa waa bandhig ma laha silsilado sheeko oo ah actar koowaad actarka labaad anka laakiin waa sheeko bandhiga bandhig bandhig faneed bu bandhigaya kale de weeyaan qaadi mawlaano ninkan igu kharibe quruxdu igu qasaariye qaad buu cunaaye iga xakuna iga siida siyaad qaadi iga xakumi qaadi mawlaano qowd qawd qayrkaabaa la qabaaye waa quud awliye qaadi mawlaano iyada qarqadha wade sideed iyo kontonkii cali sugulle yareed baaqse baa la ydhaa yareed baaqse markaa dadkii markii loo dhigay yaradka ayaa la badiyey oday kastoo lacag yar leew dadka lacagta leew odaygaa lacagta liinanta markuu bixinayo yarad weyn baa laga qaadanaya markaa dad baa diiday yaradkan badan ee ninkii faqiirka ahaa ee dee sixirbararka lagu riday guurka sixirbararka lagu riday ayay laba qaybood dadkii noqdeen wiil iyo gabadhunbaa dhigaya marka maxay odhanaysaa mushkiladayna dhex taala anna waan ku jeclay iyaduna waan ku jeceltahay haddaad eegto waa berida hoode maxamed yuusuf iyo waxaa oo dhan laakiin nin lacag lug reerka iga doorta yarad badan bixinaya marka waa lagu kala jaray intaas waxaan kusoo gunaanadeynaa barnaamijkeennii dhallinyarada ee sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a maantana aan ku soo qaadanay fanka soomaalidu wakhtigii uu soo gudbay magaalooyinka waxaana inoogu marti ah abwaan daahir maxamuud xaddi oo macallin wax ka dhig ah suugaanta iyo dhaqanka jaamacadda camuud islamarkaasina ah wariyaashii hore wakhtigana ka shaqeeyay idaacadda raadiyo hargeysa tan iyo kulantideenna dambe anigoo ah hashim sheekh cumar good oo idinla socodsiinayay barnaamijka waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabaaddiino
waa tahay halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a markana aynu aadno dhinacayo boosaaso muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray gobollo ka mid a soomaaliya inuu khalkhal ku yimid isticmaalka lacagta shilin soomaaliga kaasoo goobaha qaarna hakadgeliyey wax kale iibsigii iyo ganacsigii socday waxaana marka laga yimaado saameynta uu ku yeeshay suuqyada waaweyn uu sidoo kale uu saameeyey dhallinyarada muqrumaalka ahi ee ku xoogsada gaari gacanada wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa qaar ka mid a dhallinyaradaasi wax ka weydiiyey sida uu arrinkan u saameeyey
saameyna waxaan ugu yeeratay lacagtii goon oo qaadana leeyahy oo yaa ishii qofkii wax u qaadan lacagtii oo gogon oo lagu siinayo oo lagu waa fiican tahay oo lacagtii laba kelimiya u baahan tahay kelimiya kelimiya qaadaya lagu leeyahay haddaan qaadi tira oo diidana meesha dagaal waa ku imaanaya dhibaato rabana haysata wadana gaarigacnida nahay waxaa iga hortaa marka hore bal qaab nooceeya lacagta u qaadan jirnay awal caada u qaadan jirnay waxay doontaa adagan u qaadan jirnay kala soocad intaan keensanay oo la keeninay wax dhinaca facaadna ma jirto dhibaataasaan na haysata anaga dowladda waxna ka qabata hadda maxaa lacag oo la hoyataan waxba lama hoyno waxba lama hoyno saa u jeedan wax yar oo macalin lahaynaan qaadanaa waxan waa kago'yihiin waxan waa wax hadda cadka waa la keenay biilkii laguma filnabo biilkii laguma filnabo dhibaataasaan na haysata anaga maxaa codsanaysaa marka waxaa codsanaya dowladda wax nooga qabato oo yaa ishoo tilaaba yaa ishoo shaqeyn laga qaado dadka dadweynaha yaa ishoo lacagta diidaya imise sanaa gaargacan la kahayd magaalada boosaaso lix iyo toban sano ah maxaa kugu yaab badnaa marka lix iyo tobankaas sano oo gaargacan la ahayd waxaa igu yaabanaan nolol xumada hadda oo nahaysano igu yaabanay ah dowladda maxaa leedahay dowladda waxaa wax nooga qabato ah si wax nooga qabato yaa ishoo muruqmadan nahay naka muruqbaan baan nahay gaargacanaan ku shaqaysana lacag go-ana qaadan leeyahay gaarcad hadaa qaado oo diidin wax lagu leeyahay or iska taga dacwuu dhibaataasaa na haysaa waa haysanaa waa ka baahana wax laga qaadana ma lihin ka
marka dadka maxay ku aanaynayaan lacagta ay diidayaan marka ama ma haystaa lu lacag cusub haddaa haysta qaado haddaa hayna ordh iska taa lagu leeyahay haa lacagta cadcadka ma haystaa lu yidhi ma haysta timaada ordh iska taa wax ku noolaanna ma haysano lacagta cusub nama haysano midaan kugu qaban haysanaa saaqati yuusuf beed haye isaaq bal waxaad iga warataa saameyn noocey idinku yeelatay ee kala gurka lacagta shilinka soomaaliga kala gurubka lacagta sidaana badan sidaana badan dhibana baa wadanana ilaahay ugu mudara lacagta waxa waa sidee baan kala mir walwalba lacag waa kala miraya haddana waa socotaa ayaan la yiri haddana waxa la yiri haddana ma socoto ma garata wax naaga xun afarta adduunya ma jiro waana waana xamaalatana anaa lacagta mar walba waxaa leeyahay lacagta markii la geeyo war naga dheereeya lacagta markii war naga dheereeya mar walba na leeyihin marka saameyn intaasa macnaha lagu qabata
bal waxaad iga warataa aduma gaargacan laata haa gaargacan lahay haa maxaa qaadaa marka wallaahi wixii ilaahay keena baa lagu qaadaa waa adiga shan kiish lix kiish afar kiish bur bariis sokor waxaa doonto oo ilaahay keena baa qaadnaa haa muxuu gaariyaa hadan macnaha hadan markii noola siiyey lacagtii oo macnaha suuq ula galla laleeyahay wartan waa xuntaa naga dheere wartan waa fiicantaa naga lacagta boqolkii kun markii noola boqolkii kuna kasoo bixaysa labaatan kun kasoo bixaysa inta kale waxaa le bursada naga farle marka dhibana baa wadanana dhammaantaanba yaa ku siinaya ma qofka u xamaashabaa lacagta ku siinaya qofkii wuu xamaalan la siinayo qaado haddii qaadanayna xagga iskii tuur baa na leeyahay haa waana shaqaysatay waana shaqaysatay haa bal maxaa la hoyataan hadda lacag maxaa lahoynana haddii balto marna waa waanina marna waa helina marna waa waanina haa saasaas kii noolnaa bosaas laas waagii horena u fiicnaa laas maanta wax naaga xuuma walaabo haa dhibaato weyn baa wanagaas meesha haa aniga abshir daawud baa layidhaah macnaha lacagta anigu saameyn weyn bay nagu yeelatay dhibaato weyn baan ku qabnaa arkiya lidii ilaa inta ka dhexayso maalin baa hadda boqol kartoon tuwiista halkaan ka qaadnay baqaar baan geenay baqaarkii haddii geyno boqolkii boqolkii kartoon oo tuwiistiga ahay ee laba kun baan ku qaadnay laba boqol baan leehay laba ruux baan ku qaadnay labadii boqol ninkiina siimaan dhahnay ninkii wuxuu yidhi niima siinaya laba boqol aad dirtiin lacagtan oo waxaga qaata bugta eh lacagta bugta aniga waxaan dhahan lacagtaa bugta qaada mayno waa nalagu diiday bug waa nala yidhi lacagta wixii xaq oon kuu leenahay na sii lacagtii waa la qiimeeyey waxaa toban doolar baan yeelanay tobankii doolar haddii yeelan wuxuu yidhi toban doolar niyo dirma haddaa rabtiin sid- ee, waxaa qaadatiin toddoba doolar qaata inta kalena waa ka tegaysa ama haddii kale laba gala inaad lacagtaa qaadatiin ama inaad toddoba doolar qaadatiin unukoo laba boqol lehani waa noo diri toddoba doolar noo diri waxaa noolagu sarfi labaatan iyo afar kun aa noolagu sarfi lacagtii anigu saameyn weyn bay nagu yeelatay marmarka qaar waaba anigaa isku wareerno alaabtii markaan qaadno dadkii waaba isdagaalnaa meelaa wax noolagu dira male meelaa wax noolagu tuuro male anigii sahal ma naqaano maalin baa sahal baa mar aan soo furnay waayahay ee, intaysan ee, kala ee, lacagta kala soca aan la gaarin ee, horay maxaad ee, lacaga oo la hoyan jirdheen aa intaa kala sooco la gaaran mar saddex boqol baan la hooyi jiri mar afar boqol baan la hooyi jiri adugu qutuliyoonkeyga maba suuqa maba ka waayi jirin xilligaas waaba alxamdulilah waa iska barakaysanaya laakiin intii hadda lacagtaan intii la diiday inta ka dhexaysa anigu dhibaato weyn baan ku qabnaa waxbaba marmarka qaaraanba waxbaba la hooyininba aanba kushiya xaafadda aan bilad waxaan aragnay unukoo shaqaynay oo lacagtaana iskaga tagnay aan aragnaa oo nala yidhi doolar waa lacagtii anigii sahal ma qabno sahalaan ku shubayn haddaa dhaano maraaba nala gaabiyaa nala yidhi "Aa, cunugana alaab u qaanayaa nala yidhi lacagtii nalagu dira cunugii waa kuu dirin si yidhi lacagtii cunugii waa kuu dira haddii yidhi haddii ninkii u tegeyna saaxib inta la- cunugaa saddex doolar igu tu- igu turi ii sarf haddii dhaho ninkii wuxuu yidhi baalkii ewer waa waxba kuguma jiraanba
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada ka xoogsata magaalada boosaaso oo uu saameyntu ku yeeshay khalkhalkii ku yimid shilinka soomaaliga ee muddooyinkii ugu dambeeyey saameeyey qeybo badan oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya waxaana dhallinyaradaasi ay la hadlayeen wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf jamaalow markana dhinacii heesaha waa codka macaan ee nimca yaasiin heestii qamoonyo
qabuyu igu dilo qardobu igu haya qisasbu qisasbu qisasbu igu xukumaya qabuyu igu dilo qardobu igu haya qisasbu qisasbu qisasbu igu xukumaya qoorteeda xadhig baa ku jira qoontiisuna dhaima male qoorteeda xadhig baa ku jira qoontiisuna dhaima male qoorteeda xadhig baa ku jira qoontiisuna dhaima male qoorteeda xadhig baa ku jira qoontiisuna dhaima male ruuxii u qushucayo qararkiisa aan adaraan ruuxii u qushucayo qararkiisa aan adarag adiga qiimaynaya jacaylku hadduu qof yahay ku dhisan jari lahaa ku dhisan jari lahaa wixii uu khushuucayo qararkiisa aan adaran ruuxii uu khushuucayo qararkiisa aan adarag adiga qiimaynaya jacaylku hadduu qof yahay ku dhisan jari lahaa ku dhisan jari lahaa
waa tahay heesaasi waxaa ku luuqinaysay nimco yaasiin halkaad ka dhegaysanaysan waa v o a markan ciyaarihii kusoo dhowaada nuur xasan nuur ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo xalay waxaa si rasmi ah u furmay koobka yuruba liig ee xilli ciyaareedkan dhammaan laba iyo tobanka gruub oo uu ka kooban yahay wareegga koowaad ayaa xalay la wada ciyaaray hase yeeshee waxaan dul istaagi doonnaa kulamadii ugu xiisaha badnaa wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade oo ciyaarahaasi daawanayay ayaa ila falanqaynaya ee mascade haye kulamadii ugu xiisaha badnaa keen ku hormari doonaa
dhulow waa dabcan kulamo wanaagsan ayaa jiray oo weliba kooxa caan ku ahaa ciyaarista horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga ayaad moodaa inay haatan galgalanayaan yuruba league kooxda kubadda cagta ee AC Milan haddii aan ku hormarno ee nurow waxay ka mid tahay kooxaha ugu magaca weyn dunida isla markaasina ciyaaraha Champions League marka la yidhaahdo marka laga yimaado Real Madrid kooxda labaad ee laga hibaysta ayay tahay laakiin nasiib darro waayahan banuunigeedu hoos buu u dhacay waxayna dani badda sanadkan inay ciyaarto ciyaaraha Europa League oo weliba sanadaha la soo dhaafay qaarkood xataa ay haleeli kari weysay weliba waa markii ugu horreysay muddo afar sano ah oo ay tartan yurub ka tirsan ay lugta saarayso aad iyo aad Eh, laakiin waxaad moodaa kulankii xalay inay awood la timid oo kooxda la yidhaahdo astria vien oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayay gebagabeeyeen oo weliba shan iyo hal ayay nuurow kooxdaasi kaga badiyeen waxaa xusid mudan in macallinka montella uu hab ciyaareedkii uu garoonka ku soo gelayay maalmihii lasoo dhaafay uu wax ka bedelay kadib markii eh, toddobaadkii lasoo dhaafay ay si eh, mucjisaha u tuntay kooxda lazio isagoo arrintaa ka xanaaqsan ayuu wuxuu kusoo galay farmaziona saddex shan laba kaasi oo aad moodayso ciyaaryahan hakaan shanhanulo inuu siiyey fursad ah inuu garoonka siduu doono u maamulo islamarkaasina banuuniga oo bidix iyo midig tuu doonaba uu ku dhiibo waxaana taa ka faa'iidaystay wiilka reer bortaqiis ee afka hore uga ciyaara kooxda ac milan ee andrea silva oo isagu saddex ley dhaliyey oo saddex gool shabaqa kooxda austria vienna ku hubsaday marka waxaa la dhihi karaa eh, milan waxay ku soo laabatay yurub eh, guul weyn ayayna ku bilowday inkastoo kooxdani ay ahayd koox yar Eh, waayahay eh, kulamada kale arsenalna waa badisay eh, horta goorma ugu dambeysay arsenal inay ka ciyaarto yurub league Eh, nurow waxaa xusid mudan eh, kooxaha eh, dabaljoogliinaya europa league bay ka mid tahay arsenal iyana Eh, waxa ay markii ugu dambeysay ee koobkan ay ciyaartay waxay ahayd sanadkii labada kun xilligaasna horyaalka champions leaguea ayay ku soo bariiqatay oo waxaa ka soo eh, waxay ku soo hartay gruupka Eh, kadibna kooxaha gruup ka soo hara weliba kooxda kaalinta saddexaad baa sidaad og tahay waxay ciyaartaa eh, uefa cupka beriga koobka la ohan jiray Eh, laakiin arsenal ma aanay khasaarin oo koobkaasi ciyaarta kama dambaysta ayay tagtay oo waxaa rigoorayaal kaga badisay kooxda Galakat- eh, galatasaray ee wadanka turkishka oo koob ka qaaday marka inay koobka uefa oo hadda europa league la yidhaahdo ay ciyaarta arsenal toddobiyo toban sano ayaa ugu dambeysay meeqay ku badisay marka eh, kulankii xalay yayse garaacday Ee, kulankii xalay dabcan gurigeeday ku ciyaaraysay inkastoo ciyaarta qalalaase uu ka dhacay oo kooxda kubadda cagta ee waddanka Jarmalka ee Cologne ay wada ciyaarayeen Ee, haddana ee, qaybtii hore ciyaarta Arsenal gool baa lagala hormaray laakiin qaybtii dambe waxaad moodaysa inay goolkaasi ka soo kabsatay wiilka la yidhaahdo ee Siad Kolesenac oo waddanka Portugiiska ee waddanka u dhashay Bosnia ayaa ciyaarta gadaal ka soo galay oo gool ugu daafuray Ee, Sanchez ee, iyo Ballerin ayaa u raaciyeen sidaasi ayay ku guul heshay kooxda Arsenal Eh, waa gartay maxamudow ciyaar kale oo taariikhi ah ayaa waxa ay ka dhacday dalka talyaaniga everton iyo atlanta ayaa fooda isdaray eh, natiijadu iyana bal nooga dhac aad iyo aad eh, kooxdaasi everton lafteedu maalmahan guuldarrooyin bay deris la ahayd laakiin macalinkooda kuman oo kulanka ka hor hadlay wuxuu aad uga hadlayay inuu kulankaasi ugu yaraan eh, uu natiijo barbaraha kala imaan doono laakiin taasi ma dhicin atlanta oo markii ugu horreysay muddo lix iyo labaatan sano ah ee koobka yurub ciyaaraysa ayaa saddex iyo eber ugu awood sheegatay eh, kooxdan Eh, waa weliba xusid mudan inuu gool qurux badan eh, ciyaarta ku furay ciyaaryahan andrea masilo oo ahaa gool run ahaantii aad u qurux badan sidoo kale gomez ayaa isaguna gool kala dhaliyey brian eh, cristante ciyaaryahan la yidhahdo ayaa isagu soo gabagabeeyey marka everton eh, lacag fara badan bay sanadkan ciyaartoy kusoo iibsatay dad fara badan waxay islahaayeen eh, meel wanaagsan bay tegi doontaa laakiin waxaa la yaab le nurow in kooxdu ay guuldarro meelay iska geyso ay leedahay oo maalmahan iyada iyo guuli waaba kala caageen waa tahay eh, ciyaaro badan ayaa dhacay mascadow ciyaaraha kale haddii aan hal iyo labo aan ka soo qaadano kooxaha badiyey waxaa ka mid ahayd kooxda nice oo uu ciyaaro eh, mario balotelli shan gool iyo gool ayay ku suldaareen kooxda kubadda cagta zalte regan Eh, nurow sidaad sheegtay ciyaaryahanka aad magac dhowday eh, balotelli eh, ee kooxda niis u ciyaaraya shantaa gool mid ka midana dabcan isaga ayaa dhaliyay weliba mid nin buu ka xoogay goolkaasi isagu ma lahayn
mario balotelli baryahan dhaawacuu ku maqnaa eh, garoommadu dib ugu soo laabtay aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo igala qayb qaatay xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo dhegaystayaal tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
guud ahaana idaacaddeenni ciyaarahaasi nuur xasan nuur ayaa u dambeeyey waa jamaal iyo falastiino idinla nabadgelyo